waxaan hore waxay laaban tihiin saxaafadda sharafta leh marka xigtana waxaan salaamayaa shacbiga soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka banaadir waana ilaahayna waxaan uga baryaynaa in dhibaatadaani ka taagan halka in ilaahay ka qaado waxaadna la socotiin in dhibaatooyin badan ay ka jiraan caasimada dalka haba uga badnaato dilka iyo dhibaatooyinka loo geysanayo shacbiga soomaaliyeed oo meel kastaa kasoo gaaraya abaaraha iyo gaajada iyo isu dheer yihiin marka in ilahay waxaan uga baryaynaa dadka soomaaliyeed dhibaatadaasi ka qaado waxaana ugu baaqayaa shacbiga soomaaliyeed in ay ogaadaan dhibaatada dalka ka jirta cidda ku haysa waxaad ogtihiin dalkan sanadadii ugu dambeeyey in diinta laga ben sheegayo oo qolooyin diinta ka ben sheegaya oo leh dalkaana boqol kiiba boqol muslimkaana dadka gaala ku tilmaamaya ay jiraan haddawaad arkin waxa iyaga dhex yaalla maanta ama waxay isku haystaan ama waxay isku dilayaan labadii laqdabay ku heshiisaa laqdabay ku diraftaa marka hore dhiigga dadka iyo shacbiga soomaaliyeed iyo diinta in laga bensheegay ku heshiiyey iyo dadkan soomaaliyeed inay dhaqaalahooda iyo hantidooda ay dhacaan isana hadda inay dadkadi kismaayo isku haystaan oo la socotaan oo dagaaladii ay ka dhexeeyaan oo iyaga islaynayaan qoloba ay leedahay hadda qolaa ka dhimata dadkina waxaa lagu laayay diina lagu laayay ragga qaarkiis hadda meeshaan hadda kuwa dhiftahay hadalkan saa ku jira intiina hadda meesha fadhise waa ogtihiin dhibaatada ka jirta shacabkiina in lagu laayay diin gacmahoodina lagu jaray lugahoodina lagu jaray ilaa haddana lagu wado marka waxaa la rabaa in laga cimri qaato subax kastaa waxa jira waad ogtihiin marka subax kastaa qolo cusub oo diin sheegayso hadday noo timaadayna tiraado waxay ahayd diinan wadaaho dalkan diin ku xukumayo dadkaasi dhaqan waa dhibaato daanaga hadda dadkii iyo shacbigii intaan hadda maqlin aan la soo kulanay waxaa ka dhaadacsaneyd in dalka diin lagu sifeyhayo ilan iyagu ma ogeyn laakiin markaan u sheegnay waxyaabaha ka jira dalka iyo dhibaatada lagu hayo dadka iyo dhibaatada ka jirta ee realitiga dhabta markaan u sheegnay iyaga naftigooda waa ogaadeen in dadka dhibaato lagu hayo shacbiga soomaaliyeed marka waxaan ugu baaqaynaa gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolkan banaadir ee caasimadda nimankaani diinta islaamka ka ben sheegaya ee dhibaatada ku hay inay dhinac ku noqdaan hal dhinacna uga soo jeestaan sidii laisaga sifeyn laha waayo ninka kuu diiday waxaad cunadhaas kuu diiday meeshaad hoyan laheed oo walba haddaad raashinka weysay madaxa dhigi laheyd kuu diiday taasoo kale inuu noolaadaba ma banaanada in laiska qabto ayaa wanaagsan marka haddaan kan gobol ahaan waxaan ugu baaqaynaa shacbiga inay dhinac uga soo jeestaan innaga hadda dadaaladii iyo wax kagabashadii aan uga qaban lahayna waa ku jirnaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nagu guulaysiiyo nimankaana ay dhinac naga maraan balaayada iyo inkaarta iyo dhibka iyo qurunka ay wataan dhinac naga kala maraan waxaad ogtihiin dadki inuu dhibaataysan yahay dhibaato haysata cid u gargaari kartaana inaysan jirin oo cid u gargaari lahayd in la dilayo gaalada hadday tiraahdo dadkaan quudinayna oo dadaan meeshaas geenayna oo dadaan kadhacayna hadday tiraahdo nin aa la tahay hadday yimaado anaa dilay a anaa qarxinayo a anaa racdaynayo la tahay dadki dadka raashinka sii lahay ama wixii lagu quudan lahay hadii dalka nimanki sii lahay ay imaan lahaayeenba waxaaba diidan nimaaba diidanba oo laana dilay marka dadka in laga horwareejiyo ninka marka saas u hortaagan in marka gacan layskaga wada siiyaa ayaa banaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad uga baaqayaa dadkan shacbiga soomaaliyeeda dadka noocaasiya ee diidan ummadda soomaaliyeed inay horumar gaarto nolol gaarto dhibaatada ka baxda diidan guryaha ay ku dhimaalaysanayaan ama meelaha ay ilmaha ay ka soo wadanayaan waa muqdisho guryahaasna dad baa degan dadka degan nin kastaa gurigiisa hadday jiido oo yiraahdo hebel aniga ma aqbalayo inuu gurigeyda yimaado ma imaan karo laakiin dadka reer muqdisho waa inay ogaadaan dhibaatada dadka ku haysa cidda ku haysa maalin kasta hoobiye laisku tuutuuro hadduu ku dhaco dadka dadka waa ku dhamaanaya waana dhibaato midda kale waxaan ciidamada uga baaqayaa in ay dadka iyaga naftigooda dadka jaababkooda wax kala baxaya baabuurta kala baxaya ee dhacay inay askari dowladeeda ugu dhow inuu tilaab ka qaado oona laga qabtaa ninka sharafka ciidanka wasaqeynaya dhibaateynayana waan la soconaa inagu in shacbiga soomaaliyeed meel kastaa dhib ku haysto hadday dhanka ahaa lahayd iyo hadday dhankaanba ahaa lahayd laakiin tobanka qofooda meel isugu tagtaa hal qof wuxun laga weynayo laakiin sagaalka kale hartay waa inay wax ka qabataa halkaas qofood laguna dadaalaa amniga iyo nabadgelyada shacbiga soomaaliyeed meel kastaa hay marayaan marka aadan u mahadsantihin waxay la tahay arrimihaan hadda aan ka hadlayna waayo waana waxaan ka xunnahay ama aan laba ogoleyn dadka hadda in ninkii raashinka sii lahay la yihi hadduu soo gala waan dilaynaa kii daawihayo in la yidhahdo wa waxaan filayna waayo wax hadda nagu cusub maaha laakiin ninkii waxa baadihaya ama qaylinaya waa ninkii inta dadka soo dilay haddana meeshii lagu daaweyn lahaa yihi laguma daaweyn karay ninkii uga baqaa ama diidaa ay ku daawey waayaan kaasiga kasii xun marka waxaan uga baaqaynaa inaan loo gamban daaweynta shacbiga iyo kaalmeynta shacbiga qofkii ka gambataa iyadana adow aaqiro ilaahay ka gambaha marka waxaan uga baaqaynaa in aan laga cabsan ninka madoobe qaranka kitaa inaa u duwanya gafuurka u duwanya maalin saan sii ahaan maayo dalku dalku wax waa isbedelayaan nabadana la helayaa ninka marka dadka gooyey gacmahooda ama madaxooda gooyey isaguna maalinkaasaa laga cabsan doonaa haddii allah la daleeyo marka ha lagu dadaalo sidii loo badbaadin lahay shacbiga soomaaliyeed qof kastaana ha iska xil saarto idaacadihiina nafsigoodana iska xil saara sida aan nabadda iyo adiga nabadda iyo uga shaqaylaheedana ugu hortaci lahayd shacbiga soomaaliyeed waxaa shuurlaylaah oo gaadiidka laga qaadi karaa habeeraatee ma jirto arrintaasna annaga hadda ayayna soo gaartay waana u fadhinaa haddii allah wadaleymana sida ugu dhaqsiyaha badan wax badanna ka bedelaynaa ama saacadaha soo socdaba mana ogolin mana laga qaadi doono shacbiga soomaaliyeed ee degmooyinka horta maadsan tahay maamulka ada dadaalo badan ugu dadaa dadka in wax la gaarsiiyo abaaraha iyo dhibaatooyinka haystaa hase yeeshee in hadda guddoomiyihiina maqan yahay oo qayladhaan oo uu maqan yahay shacbiga soomaaliyeed waa la socotaa aniguna inaan hadda imid hadda qayladhaantii aan uga maqnahay shacbiga soomaliya waxay ahayd sida ummadan soomaaliya wax loo gaarsiin lahaa dadkii marka wax gaarsiin lahay dalka hadday yidhahdeen xafiisyadii aan ka furanayna waa imaanayna yidhahdeen ninkan hadda aad sheegayso oo xooga aad ku tilmaamaysa ay kheyladooda waad maqashay oo inay kaalabaansheyn yidhahdeen hadday yimaadaan waad gelaysa marka dadka waxaa hortaagan nimankan kani oo oo oo qofka erkaana madaxa ka goynaya qofka erkaana gacanta ka goynaya qofka erkaana caloosha iyo kulyaha kala baxay dadka ayaa hortaagan dadkaanu inay dhibaatada ka baxaan ay raashin helaan ay cunno helaan ay nabad helaan marka nimankaa ayaa hortaagan laakiin u hanti doono haddii allah loo dareerimo dadka wixii awoodeyna ikhtiraafkeena hadday kuwa kala diideen inay yimaadaan ay kuwa kale ka qaydiyeen waxay awoodeyna iyo ikhtiraafkeena aan u hortaagi karaan kuwaas ayaan gaarsiin doona haddii allah loo dareerimo waa mahadsan tahay kuwaas waxaa warsa kuwa kuu sheegay meelaha guryaha ku dhimaalaysanaya warsa kuwaas oo kale inaan u jawaabo ma fiicno waxa waxa ay xaq u leeyihin oo waxdan xaq ulahayn horta soo kala bata ninka wax la weydiinayo wallahi adoo dadka waxaan qabana wax kaa qarsoon maha laakin aniga hadda inaad iga darbaarto waxaan u qabana aniga weydiiso waa ka sheekeyna hadaan ihahdo buog dheer waayo ilaa marka caawaday qaadaheen laakiin inaad igu naftigaada xoog badan ka haysa ila tahay waxaan qabanay waxay hadda nin gurigiisa markuu kasoo baxay qoray iyo xabad dala daba taagan yaho laleeyahay gurigaada ka baxi jirtay waxuu qaban karo qabtay waxuu intay ay qaban karaan qofku waa qabtay laakiin waa dadaalaynaa wix dhiman waa dhamaystiri doonaa haddii allah loo dareemo laakiin nabad nabad hadda ama naga celasha biyaha inta ku tagna aan uga soo noqon karnaana ma jirto waad ogtihi marka haddii nnalo na fursadayna naloo deyn lahaay oo nala siin lahay ee gurigeena tan nabad uga soo baxnay xafiisyada imaano gurigeena nabad uga noqon ma dhacday waxaa wax ka badan baan qaban lahay laakiin dadkii o dhan baa loo diidan yahay inay wax qabtaan